waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xasan waa mahadsan tahay adaad caawa igu maarti qaaday microfonka rabadaankii hadda naga dhammaanaya insha allahu tacaala berri baa noogu dambaysa runtii rabadaan wuxuu ahaa aada u adkaa dhinac marka laga eego sababtoo ah masaajidada baa xirnaa taraawiixii dadku isku arki jireen dadkii ictikaafi jiray waxaasoo dhan meesha way ka baxday laakiin alxamdulilah wax walbaba wuxuu leeyahay waddo kale ee loo maro ayaa jirta ilaahay dhibaatada dhibaato hadday timaado dhibaatada meel looga baxo ayaa jirta oo qofka noloshiisa sidaa inuu u habeeyo ayaa fiican diinteennuna waa diin sidaas u hadasha oo markii qofku arrin ay ku cuslaato xagga uga wareegiyo taa ka sameeyo sidaa yeeloo soonka kugu adkaaday iska furo soo celiyo waxyaabahaas marka anigu sidaan rabadaankan aan ku soo dhaafay waxay ahayd masaajidka qolada aan anigu la joogo oo imaamkaan u ahay habeen kasta waxaan samayn jirnay zoom program ayaan samayn jirnay ilaa dadka guryihii bay fadhiyaan markii toddobadii barka sideedda marka la gaaro ayaan cashar siin jiray casharkaas ayaa dood aan ka samayn jirnay oo su-aalaad laga keeni jiray oo cabaar lagu sheekaysanayaayo dadku waxay dareemeen sida naloo sheegay aada iyo aada isbedel fiican ayay ayay ku samaysay rabadaan dadkan dad badan waxaa ku dhacay xataa welwel badan baa ka galay waxyaabihii la waayey iyo sidii wax ahaan jireen oo si ka duwan ay wax noqdeen walwalaa ku dhacay laakiin sidaas aan yeelnay masaajido kalena way sameeyeen sida la ii sheegay marka waxay xoog yacni wax uga bedeshay dadka walwalkii iyo iyo iyo murugtii haddaanan sidaa la yeelin murug badan baa dadka ku abuurmi lahayd laakiin alxamdulilah relief ayaa sidaas lagu helay waa gartay maalinta axadda weeye ciiddu haddii u eebaydmo weli xanibaadaha gobollada kala duwan siyaalo kala duwan bay uga jiraan victoria oo kale weli guryaha unbaa laysugu tegi karaa laakiin dibadda lama ogola marka sideed isleedahay waa loo ciidi doonaa
waxaan go-aansanay board of imamis waxay go-aamiyeen in sidaan awalba yeeli jiray rabadaanka taraabi habeenadii qof walbaba gurigiisa uu ku tukan jiray taraawiixda tanna salaada ciiddu waa sunna waajib ma aha waa sunno weeye marka waxaan kula hadalnay oon u sheegnay communitiga in guryahooda ay ku tukadaan salaada ciidda qof walbaba waxaabuu yani guri kastaba waxaa jooga qof qur-aanka yaqaan ama aabbaha yaqaan ama wala caruurta dugsiyada intaa la geeyo qur-aanka way yaqaanaan marka waan sharaxnay xataa audio clip aan sameeyey shalay waxaan ku sheegaya salaada sida loo tukanayo markii salaada in la xataa adigoo masaajid aadayo kale xataa la isu diyaariyo qofka inuu qubaysto inuu yacni barafuun ismariyo sunnada waxaa ka mid ah subaxaas oo ciidda ah qofku intuunan tukan inuu wax cuno timir laba timir saddex timir waxaad haysato buskud koob shaah ah si loo jebiyo caadadii jirtay oo ahayd bishaas oo dhan aan soomanayn si loo jebiyo sunnada waxay leedahay afka waxgeli intaadan intaadan tukan marka qofku inuu yacni xagga qalbiga iyo niyaddaba uu diyaar ka yahay oo inuu ciid tukanayo uu isugu ku talagalo sidaasaan aan ku talinay oon dadka u sheegnay waxaa kaloo jira iyadoo iyadoo qof walbaba gurigiisa uu ku tukanayo jamaac ahaan oo ugu tukanayo intii wada joogto wada tukanayso waxaan samaynay maalinta ciidda ah oo axadda ay tahay laga bilaabo toddobada subaxnimo ilaa sideedda subaxnimo halkaas saac waxaan samaynaynaa live streaming ayaan waxaan ku samaynaynaa channel thirty one channel thirty one la yidhaahdo ayaan board of imamis xiriir la sameeyey marka wayna siiyeen maalintaa inaan dadka hal masaajid ayaa masalan laga laga tukan doonaa oo dad yar yani toban qof aan ka badnayn ay ku tukanayaan sababtoo laisuma tegi karo lama ogola in masaajidkii la tago laakiin toba qof baan waxaan uga dhigaynaa symbol in yani ciiddii la tukaday sidaana khudbadii ciidda aan halkaa ka soo jeedino oo dadku sidaa ay ku dhagaystaan marka taas ayaan aan xasuusinayaa dadku inay toddobada subaxnimo ilaa sideedda subaxnimo inay channelkaas shitaan oo ay ka daawadaan halkaa sida aan yani salaadii ciidda aan tukanayno waa garta ugu dambeynta marka wakti adag baa lagu jiraa caalamka oo dhan xanuunkan covid nineteen awgiis dad guryaha ku jiraan waa ciiddii koowaad oo dadku aysan masaajida ku tukan maxaad fariin oo guud ahaan u diri lahayd shacabka codkaaga maqlayo muslimiinta oo ama soomaalida oo halkan degan ama meel kale jooga dhammaan muslimiinta waxaan aan aan aan u dardaarmayaa inay ilaahay ka cabsadaan maalinta ciiddu waa maalin abaalmarin ah oo ilaahay uu ku abaalmarinayo ciddii awood u heshay inay bisha ramadaan soomaan oo xilkoodii gutaan qofkii ilaahay awooddaa uu siiyey waa maalin abaalmarin uu ku helayo oo malaa'igtu ay qof walbaba meeshii la joogo ay ugu tegayaan oo ay ku ammaanayaan inkastoo annagu aana maqlayn laakiin sida la sheegayo sidaa weeye marka waxaan leeyahay alxamdulilah cahdigii ilaahay baan gudanay maalinta iyada ah dib markaad u eegto bil dhan oo aada iyo aad yan sideeda noogu adkayd ayaan ka soo baxnay ina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa ilaahay uu ka yiri culays kasta fudeyd baa ka dambeeya fudeyd baa ka dambeeya fudeydka waxaan rabaa dadku in ay noloshooda caadi ay u arkaan waxaan oo dhacay covid sagaal iyo toban wuu bixi doonaa wax waaraya ma jiro ilaah keliyaa waara inta kale waa qof walba waktiguu leeyahay shay walba xadadka arrin walbaba wakti bay leedahay marka horay ha loo socdo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho